guddida doorashada somalilan ayaa cayimay in doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkeeda la qabto saddex iyo tobanka bisha noofembar ee sanadkan iyada oo xeer uu xalay soo saaray madaxweynaha somalilan axmed maxamed sinaayo isna uu ku raacay wakhtiga ay guddida doorashadu qabteen dhinaca kalena xukuumadda ayaa guddida doorashada somalilan ku wareejisay lacag loogu talagalay qabsoomidda doorashada wariyahayaga v o a barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan hargeysa kasoo diray
guddida doorashada somalilan ayaa sheegay inuu asteeyeen maalinta doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa inay qabtaan saddexiyo tobanka bisha noofembar ee sanadkan kadib markii ay xukuumadda ku wareejisay wejigii hore ee lacagta xukuumadda kaga qeybtay inay bixiso kharashka ku baxaya doorashada sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay guddida doorashada oo lagu baahiyey degalka ay ku leeyihiin internetka guddidu waxay go-aamisay inay doorashadu qabsoonto maalin isniina oo bishu tahay saddexiyo tobanka bisha koob iyo tobnaad ee sanadkan geesta kale xukuumadda somalilan ayaa guddida doorashada ku wareejiyey wejiga hore ee lacagta lagu qabanayo doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa intii kaga soo qaybtay xukuumad ahaan lacagta ay xukuumadda ku wareejisay guddida doorashada oo dhan laba milyan oo dollar ayaa wasiirka maaliyadda samsom cabdi aadan oo faahfaahin ka bixinaysay waxaa hadalladeedii ka mid ahaa waa tii qorshuhu ahaa in heshiisku ahaa in juun bisha juun la bixiyo labadii milyan afartii milyane kaga soo beegmay dowladda lacagtii doorashada si aanay wakhtigeegi dib uga dhicin si aan wax shakigoo dhan u baxo waxa weeyaan labadii milyan ee ay ahayd inaanu juun bixino inaanu maanta halkan ku wareejino guddoomiyaha iyo guddida doorashooyinka oo aanu deedna labadii milyan kalena marka ay ox bay yidhaahdeen insha allahu tacaala ox aanu ku wareejino si ay iyaguna ugu sii niyaddooda ugu sii fiicnaato howlaha ay wadaan inay dardar geliyaan guddoomiyaha guddida doorashada cabdiqaadir imaan warsame ayaa isna sheegay inay diyaar u yihiin qabashada doorashada islamarkaana dhowaan la bilaabi doono qaybinta kaadharhka labada gobole morode jeexi iyo togdheer wasiirkii maaliyadda oo nagu wareejinaya jeeg laba milyan oo doolar ah kaasoo ah doorashadii sidaynu la soconnay doorashadii qabanqaabadeedii baynu ku jirnaa waynu gudagalnay hadda kaadh qaybintii baynu ku jirnaa laba gobol soo dhammaynay labadii gobol ee ugu waaweynaay oo maroodijeex iyo togdheerana waynu gelaynaa waxaan markaa maanta ka silimaynaa wasiirka labadii milyan ee ugu horeeyey ee doorashada oo ku qiimaysnayd afar milyan oo doolar labada milyan ee hadhayna bisha august horaanteeda wiilka hore august ayaa insha allah bismillaahi kariim aanu ku ballanayn la bixiyo waa sidaa iyo doorashadiiyoonu diyaargarowno dhinaca kale sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada madaxweyne silaanya ayaa xalay wareegto uu soo saaray ku dhaqangeliyey muddada la qabanayo doorashada war-saxaafadeedkaasi oo koobnaa ayaa lagu yidhi xeerkan ayaa lagu go-aamiyey in taariikhdu markaay tahay saddexiyo tobanka bisha koob iyo tobnaad ee sanadka labada kun iyo toddobiyo toban ay noqoto maalinta ay qabsoomayso doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ee jamhuuriyadda somalilan guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ayaa dhowaan maruu kasoo laabtay socod dibadda ugu maqnaa waxa uu ku baaqay in shacabka ku dhaqan gobolada muradajeex iyo togdheer ay u diyaargaroobeen qaadashada kaadharhka walow sida uu sheegay dalka abaare ka dhaceen haddana ay tahay muwaadin kasta inuu qaato wakhtiyaba kala duwan ayay baaqatay doorashada madaxtooyadu taasoo walaac ka muujiyeen dalalka somalilan ka taageera arrimaha doorashooyinku barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa